الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تغليد تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعصر وتثبت في ذمة المعصر حتى يستطيع وترجمة رب الحديث كان وحياله لغا قادنيي أيو صاير خلاصيي ولو عبارة قدام بيسي وتثبت في ذمة المعصر حتى يستطيع ee kollay istinbaadun ay noqonaysa wax xadiidka daahirku ah aanay ahayn oo wuxuu hi mushaarixu baabu taqliidi taxriimi اljimaaci wuxuu u baabaysan yahay bal jimaaca xaramnimadkiisa uu xaaraam yahay ama xarimitaankii la xarimay adkeynta la adkeynayuu aad iyo aad u adag yahay fii nahaari ramadaana maalinta ramadaan cala saa'imi ruuxii soomanaa oo ruuxu hadduu sooman yahay bishuna ay ramadaan tahay inuu haweenadiisii laba kulmo soomkiisiina jimaac ku fasahaadiyo waa xaaraame laakiin xaramnimadkaa khiladka iyo adeega uu adeg yahay waa mid wa wujuubi lkafaarati اlkubraa fiihi kafaarada weyn oon arki doono waxa ay tahay taas waajibnimadka ay waajibayso fiihi fi ljimaaci wey jimaacaas maalinta ramadaan lagu fasahaadiyey kafaaro weyni inay ka waajibayso kaba ratib mayso wa bayaaniha iyo wa bayaani hadihi اlkafaara bal kafaaradaasi qaybaheeda iyo waxa ay tahay iyo caddaynteed wa annaha tajibu calى اlmuusiri wاlmucsiri waxaa kaloo u baabaysan yahay kafaaradaa weyn ruuxu hadduu soomkiisii jimaac ku fasaadiyo maalin ramadaan waa ramadaane kii waxhaysta ee muusirka ahaa iyo kii caydh ahaayeen kafaaradan ba heri karahayn labadaba inay ku waajibayso hortay kuba sugnaanayso wa tahbutu ay sugnaanayso oo fii dimati lmucsiri ruuxuu hadduu mucsir yahay aanu dee wuxuu addoon ku xoreeya aanu jirin soomkiina aanu karahayn oo arrinta soo hadhay ay idcaamkii tahay kiina uu kari waayo uu mucsir yahay in dayn lagu yeelanayo ay noqonayso dimadiisa ay ku sugnaan xataa yastadiica ilaa uu karayo bal taasna wixii ay culimmadu u dariishadeen iyo waxay kala qabaan waan arki doonaa xadaثna yaya ibnu xadaثna yaxya bnu yaxya wa abubakr bn abi shaybata wa zuhayr bnu xarbin wa bnu numayri kulhm can ibni cuyaynata qaala yaxya akbarana sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi can xumayd bni cabdالraحman can abi hurayrata radi allahu canhu qaala anahu qaal bal xadiidka imika laftigiisa inoo bilaabmaya xadiid caaisho oon arki doono qeybta dambe uu ku keeni doono mooyaane xadiidkan abi hurayra kollay wuxuu yeelanayaa ibnu shihaab ayuu isugu imanayaa ruwaad aada u badan oo asxaabtii iyo xertii ibnu shihaab ahayd ama zuhrina way kaba wariyeen oo xaafid ibnu xajar afartan in ka badan buu jus ku ururiyey dadkii xadiidkan ibnu shihaab kaba wariyey welibana dee si ay caadadiisu ahayd markuu xadiid weyn oo sidaasa sharxayo wixii riwaayaadka kala duwan oo barhkood aanay umuhaadkaba kuba sugnayn iyo lixda ah ajzaadii iyo ama mustakhrajaadkii iyo masaaniid kale ay kuba sugan yihin wixii ruwaadda kala duwan ee ay isla dheeraayeen ama fawaa'id ahaydna dhammaan isagoo soo talkhiisinaya ayuu fatxulbaari xadiidkan markuu sharxayo kuba sharxay sharax dheer oo ruwaadda badan ee zuhri mid kasta wixii uu ka kala la dheeraa ama faa'iide riwaayadiisa kuba sugnayd isagoo talkhiisinayo bal xadiidka inoo bilaabmaya horta waa xadiid weyn waxaan u sheegaa xaafid ibnu xajar culimadii isaga sheekhyadiisii nin dadkii sheekhyadooda ahaa ama cid ay sheekhyadiisu soo gaadheen ninkama u magacaabin inuu xadiidkanun laba mujallad oo dhan ku ururiyey oo kaga hadlay laba mujallad oo uu ka soo saaray kun faa'iido iyo faa'iido weye waa kun faa'iido oo xadiidkan imakaan hayno laakiin khulaasada waxaasoo dhamina fatxulbaari markuu xadiidkan qabanayo ayay kuba sugantay isagoodii waxyaalo kale isaga kuba sii daro waxaan leeyahay waa dee meeshaas kitaabu siyam xadiidkan markuu qabanayo xaafid ibnu xajar riwaayaadka kala duwan iyo faa'idiisa sheegayo wixii masaa'il ee ku jiray iyo ama xadiidi iyo fiqiba ahaa waxay la tahay waa dee shay iطilaac aada u muhima ama iطilaac aada u mutay weeye inagu wixii khulaasaa ama wixii muhimun baaba sheegaynaa dee casharkaan inoo saamaxayn umuuraha tatabuceed bal waxyaalaha aada u dhow un baan sheegaynaa marka waxaan leenahay xadiidku waa xadiid zuhri saasaan arki doonaa dad kala duwan xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawfna horeynu usoo aragnayoo dee xumayd ibn cabdiraxmaan ilaa kitaabka bilowyadiisi buu inala socday walow ni xumayd ibn cabdiraxmaan oo kale oo abu hurayre wax ka warinaya uu inoo dambeeyo soom intan ku jirno uu iman doonay laakiin ninkaasi waa halkaa xadiidkaa inoo dambeeyo keliya un buu yeelanaya xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari laakiin kani waa xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf azuhri wuxuu ihi abaa hurayra jaءa rajulu nin baa yimi ilى النabiyi slى الlahu عalيه waslم rasuulki ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu ihi ninkii halagtu waan halaagsamay yaa rasuul الlahi rasuulkii ilaahayow qaala rasuulki ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh wamaa ahlakaka maxaa ku halaagay oo ninkii yihi waan halaagsamay maxaa ku halaagay buu ku yidhi qaala wuxuu ihi ninkii waqactu waan dhacay calى imra'atii haweenaydaydii baan ku kor dhacay fii ramadaan oo ujeeddadu waaqactuna halkan riwaayada way kuba timi asabtu iyo waditu oo xadiidka caaishana way noo iman doontee macnuu waa cibaaro dee kinaaye ahaan ee haweenaydaydii baan u tegay weeye oon laba kulmay ramadaan iyadoon soomanahay taasaa oo dee saasaan dembigaa weyn baan ku dhacon u halaagsamay qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi waa dee debecsanidii iyo rifqigiisiiyo xagga tacliimta iyo waxusheega ruuxu khada-a weyn ha kuba dhaco macanaanan iyo waxyaale wixii bal kafaarada u noqonayo ti ee waxaan uu kaga maydhmayey unbuu u sheegay oo wuxuu yidhi hal tajidu ma helaysaa maa wax ma helaysaa tuctiqu ay tuctiquhu aada xorayso oo wax adigu aada xoraysa ma helaysaa raqabatan addoon ma helaysaa oo ujeeddadu ama mid uu haysto ha noqoto ama ha soo iibsan karee addoon ma xoreyn kartaa weeye kolley halkan siuu imaam nawowi raximahu llahu tacaala kaba dhigayana raqabatan waa maadaa inay bedel ka taho wuxuu icraabayaa maadaa ismiga mawsuuli waa mafcuulkii ficilka raqabatanna markaa dee caayidkiina kolley waa xadfan yahay oo waa caayid dee mansuub oo waa dee waa la iska goyn karaa ee raqabatanna markaa bedel bay noqonoo markaa la yidhaha hal tajidu ma helaysaa ma maa tuctiqa ay maa tuctiqu waxaad xoraysid ma helaysaa raqabatan raqaba ma helaysaa markaa maadii ay inooga bedel noqoto haddii aan kuba laqbayn lahayn hal tajidu ma helaysaa maa tuctiqu waxaad ku xorayso raqabatan qoor waxaad ku xorayso ma helaysaa addoon oo dee aan bedel aynaan ka dhigin tuctiqu mafcuulkeedna raqabatan aan ka dhigin malaa laqbada iyaduna way ku toosnaan laydbe lakin waa siday ciraabeen aimadu iyagiina qowlkoodii un baan ma dhaafayneen qaala wuxuu yihi laa may qaala wuxuu yihi markaa rasuulki taa wuxuu yihi ma helayo fahal tastadiicu ma karaysaa an tasuuma inaad soomtid shahrayni laba bilood oo mutataabicayni israacsan maalinna aan la afurin oon loo dhaxaysiin dee sabab la-aan iyo cudurdaar la-aan qaala la mee taasna laba bilood oo soomkooda aan isku daba xidho ma karayuu yihi qaala wuxuu yihi fahal tajidu ma helaysaa maa tudcimu waxaad ku quudiso sitiina miskiinan lixdan miskiin cuntadood ma helaysaa oo lixdan miskiin ebada waan arki doonaana inta miskiinkiiba la siinaye qaala ninkii wuxuu uhi laa may taasna ma helayo qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka waa abaa hurayra abu hurayra uma jalasa ninkiibaa fadhiistay dee saddexdii arrimood ee rasuulkii ilaahay dee khasaashii kafaaradae weliba tartiibsanayd ahaydee uu sheegay waa kan mid kastaba yidhi ma karayo ninkii uu fadhiistay fautiya الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baa waxaa loo keenoo loola yimi bicaraqin sambiil fiihi dhexdiisa tamrun timiri ay ku sugan tahay caraq caynta iyo ra'duba way fadxisan tahay barhkood baa carqi kuba badiye laakiin taas sukuunka may aqbalin culimmadu walow xaafid sheego luqo barhkood ay soo naqliyeen inay tahay waayo carq horeynu kitaabka ugu soo marray halkii salaada jamaacado lafta hirib kale ayaa carqi lagu magacaabaa caraqna dee iyadoo dhididkana tii la odhanayo ay tahay laakiin halkan waa tafsiirkuba waaba inoo iman doonaaye waa qufadan ama sambiilkan ama sallad weyn oo wax lagu qaato taas baa caraq lagu magacaabaa haddaba ninkani timir uu sadaqo u waday ayuu siday oo caraqa ama qufada ama midkan ugu jiray oo kii buu laba yimi faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh tasadaq sadaqaysa bi hada haddaba kan kafaaradii iskaga bix waayo addoon ma kara ma ma heli karahayn gees kalena ma soomi ma karahayn marka waa xaaladii uu kafaaradiisu ay noqonaysay idcaam kan ku sadaqayso caraqana kolley intii dee kafaarada u noqonaysay way kuma jirtay qaala ninkii baa wuxuu yidhi isagoo markii hore dhibitaanta haysato dee dembigan naftiisii u cabsanayey doonayay wuxuu lagaga furdo wuxuu naftiisa kuma badbaadiyo ayaa haddana rasuulkii ilaahay lutfigii iyo arrinkii uu kaba helaa markii dambe dabac kalaba geliyo afqara mina ay atajidu bal uu nasbisan yahay markaa ficil baan iskaba qadaraynaa inoo nasbiyo atajidu ma waxaad helaysaa rasuulka ilaah miyaad helaysaa ama aada siinaysaaba waxaan ama aan siiya anugu afqara mina cid nooga baahi badan waayo cid naga baahi badanba ma jirto qoyska iyaga waaba kan famaa bayna laabatayha madiina labadeeda shiil madow dhexdooda ma ahanin damiirkan laabatayha ku jiraa walow aan dikri u sarqin laakiin siyaaqa ayna tusayo waa madiina laabatayn waana tasniyatu laaba laabana waxaa la yidhaahaa dee kolley luqaad kalena way leeyihin halkan shaarixu sharaxa kuba sugane waa dhulkan alxara ayuunbay la macno tahay xarana waa ti aynu hore xadiid abudariya uguba soo maray rasuulka ilaahay xadiidkii bal matalan halkii zakeya aan kuba soo maray xaradna waa meesha dhagxaanta madmadow leh taas oo kale ama alard almulbasad almulabasatu xijaaratan suudan meesha shiilmadowda ah taas baa xaro lagu magacaaba madiinana laba xarra hareeraa kaba xigay oo midna waaqim la odhanayo midna wabro la odhanayo labadaa xarray u dhaxaysay wuxuu leeyahay markaa dadka madiine jooguu leeyahay dadkaa labadaa xarro dhexdooda kuba nool ma ahaanin oo kuma sugnaanin ahlu beytin waa qoys axwaju baahi badanoo ilayhi ay ilaa hada tamri mina anaga nooga baahi badan cuntadan ama timirtan qoys noogaba baahi badani ma jiro kaasaanu kuba seexanay fadaxika الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa qoslay bal dee say bacd alculamaa yidhahan waa xaaladiisa markii hore isagoo khaaif calaa nafsi naftiisii u cabsanaya doonaya wuxuu bal naftiisii fido u noqon lahaa buu yimi oo waa kaa lahaa waan gubtay sa inoo dambaysa waan halaagsamay markii dambena waa kan dee intii doonayba inuu isaga iyo qoyskiisa baahidoodii isagoo eegayo oo dee isagoo markii hore xaaladiisu ta ahayd oo wixii uu naftiisa ku furan lahaaba doonaya rasuulka ilaahay inuu xaggiisa kaba helo ee naftiisa fido u noqon lahaa markaas tan baa qosolka rasuulka keentay sida bacdigood ishaaraano fadaxika الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam xataa badat ilaa ay muuqatay anyaabuhu micyihiisi jamcu naabin weeye naabna waa micida uuntaas ayaaba la yidhaah riwaayadka qaarkoodna waa jid baa halkan kuba timo dee iyadu gawsihii noqonaysa ee rasuulka ilaahay waa qoslay ee xaalada aan sheegaynaaba dee bacd alculamaa ishaaranin qosolkiisuba ahaa ilaa ay cidi micyihiisi ay muuqdeen uma qaala wuxuu yidhi idhab tag oo faabcimhu caraqan waxaa ku sugan ee timirtaa waxaad ku qoodisaa ahlaka ehelkaaga ku qoodi buu yidhi bal xadiidka duruqdiisaan horta yar wada gaadhayna intaynaan waxoogaa uun waa ta aan leyna waa xadiis weyn oo aimadu jawaanib badan ay fawaa'id badan uga soo saareen laakiin midharhkan dee daahirka un baan eegaynaa si casharku inooguba socday horta duruqdiisa ayaa bal wixii ziyaada ayaa waxyaalaha inoo dambeeyaan eegi doonaa xadaثna isxaaq بن ibrahim qaal akhbarana jariir can mansuuri can mxamed bni mslim الzuhriyi bhada اsnaadi mansuurkana waa mansuur ibn اmuctamir isagaana zuhri asxaabtiisii maanta kaba midoo kaba warinaya isnaadka zuhri ku warinayaana waa kii horeynu soo maray waa xumayd ibn cabdiraxmaan can abi hurayra unbu ahaa mila riwaayat ibn cuyeynt riwaayada ibn cuyeynena imakaynu kaba soo baxno waa riwaayada ibn cuyeyne oo kale wa qaala waxaanu laakin yihi riwaayadiisa bicaraqin fiihi tamrun wahuwa zimbiilu tafsiirkan baa la socday caraqa ayaa muxuu yahay azimbiilu zimbiilka kolley zimbiil inaguba kolkol dee waa lafdi laba isticmaalo riwaayadka qaarkoodna azabiil baa dhacday marka waxay dhaheen azabiil oo nuun lahayn oo za-da la fadxiyo iyo azimbiil oo markaa nuun leh oo waxa weeyaan za-da la kasrinayo iyo alcaraq oo kale almigtal alqufa asafiif intuba waa kelimaad ama dee waa wax keliya loo wada isticmaalaayo waa waxa ama zabilka weynee lagu gurto ama wax lagu rito taas baaba la yidhaahaa oo luqaadka uu leeyahay weeye walam yadkur manaanu sheegin isagu mansuur riwaayadiisa faضaxika الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam xataa badat anyaabuhu intaa lafdiga ibnu cuyayna la dheeraa xadaثna yaحya ibnu yaحya ومحamed ibnu rumxin qaala akhbarana laysuxa وxadaثna qtaybaة qaala xadaثna laysu عan ibni شihaabi عan xumayd bni cabdالرaحman bni cawfi عan abi hurayrata radي الlahu canhu ana rajula eg maantana waa xadiidkii ibnu shihaabne layt ibnu sacad baa maanta kaba warinaya saddex baa nimaka ayna asxaabtii waa taan lena afartan in ka badan oo xertii zuhri ahaa ayaa xadiidka wariyey oo ka wariyey zuhriyun ana rajula nin baa waqaca bimra'atihi fii ramadaana haweenaydiisibuu u tegey ramadaan fastaftaa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu arrin ka fatwo dalbay oo can dalika waa arrinka aya waxa uu kuba dhacay wixii kafaare u noqon ama waxa uu samaynayo faqaala wuxu uhi hal tajidu raqabatan ma helaysaa raqabo ama addoon aada xoraysid qaala laa qaala fahal tastadiicu siyaama shahrayni laba bilood soomkood ma karaysaa qaala laa qaala faacim sitiina miskiinan haddaba lixdan miskiin kol haddaanad labadaa xaalee hore aanad karahayn lixdan miskiin quudi oo cunto sii wax cunto u noqda وxadaثna mحamed بn raafici qaala xadaثna isxaaq bnu ciisa qaala akhbarana maliku waa malik can الzuhriy imakana waa malik bhada isnaadi isnaadku waa isnaadki imaka aynu soo maray un ee zuhri kaba dambeeyey ana rajula nin baa afطara afuray fii ramadaana ramadaan kolley afurka halkan ma aha dee inuu lafdigan cumuumkiisa oo wax kasta oo dee keeno soomkii in lagu buriyo ama ruuxuu kuba afuraa inay kafaaradani kaba imanayso xadiidku waa kii hore uun markaa riwaayaadkii hore qeydka lahaa ayuunbay ku qaydan yihiinoo aftara wuu afuray macnaa bisababi jimaacihi ama bisababi dewiqaacihi calaa imra'atihi taas buu ku afuray weeyaan oo afurkiisu afur khaas uu ahaa afurkaa dee ka yimi kulan uu haweenaydiisii laba kulmay bay ahayd faamarahu rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu amray an yukafira inuu ku kafaaro guto bicitqi raqabatin uma dakara bimili xadiiث ibni cuyeyna waa xadiidkii tartiibsanaa ee dee haddii uu taa ka riwaayana laba bilood oo la soomo weliba mutataabicayna riwaayada taasa inoogu sugnayd tii iyada ibnu cuyeyna haddii la ka riwaayana lixdan miskiin cunto la siinayo xadaثnي mحamed بن raafici qaala xadaثna cabdالرaزaq qaala abarana akhbarana bnu jurayjin weli xadiidkii ayaa ibnu shihaab baa inoo socday qaala xadaثnي ibnu شihaabi can xumayd bni cabdالرaحman ana abا hurayrata xadaثahu ana الnabiya slى الlahu عalيه wasalam amara rajula nin buu amray afdara fii ramadaana afuray ramadaan oo soomkiisii buriyo laakiin wuxuu ku buriyay ahayd jimaac an yuctiqa raqabatan qor inuu xoreeyo aw yasuuma shahrayni ama laba bilood uu soomo aw yudcima sitiina miskiinan ama lixdan miskiin uu cuntadooda siiyo u quudiyo bal xadiidka aw baaba awduna takhyiir baabay dee macaaniday leedahay ku timaado kaba midoo daahirkiisu yahay inuu kala dooranayo kolba tii uu doono laba imanayo axaadiistii riwaayaadkii horena taa inoogumay sugnayna waxaan kusoo laami doono xadaثna cbd بن حmayd qال aخbarana cbdالرaزaq qال aخbarana mcmr عan الزhriyi bhada الإsnaadi bnaحwi xadiiث بn cuyeynata xadiikii naxwi xadiiث بn cuyeynata xadiidkii ibn cuyeyne oo kale bal xadiidka inoo bilaabmaya xadiidkii caaisho isaguna baabkan ahaa iyo baa inoo bilaabmi xadiidkii abaa hurayra ama abu hurayra iyada halkan intan ayuu inoogu taab noqdee bal intan wixii dee mslim riwaayaadkii weliba kala dunaay uu noo soo dhigtay waxaan aragnaa alfaadaha iyo mutunta waa ixaaleynayey waa xadiidkaa hore naxwigii ama miligiibuu kaba cabirayey iyadoo dee mili iyo naxwi siay ku kala farqiyaanno marka kutubulmusalax la joogo walow kolkol muslim isagoo mili yidhi haddana naxwi un ay la mid noqonayso waxa weeyaan dee milow haddii la yidhahna waa lafdigiiba la mid yahay lafdigii hore naxwi haddii la yidhahna macnihu kulaba mid yahay laakiin imaka marka la eego ixaaladan badan ee muslim isagoo milahu isticmaalay oo haddana lafdigu aanu lafdigii ahayn baaba jirto xataa cashar inoo dambeeyey inooba dhowaa ayaa waan filaya casharkii dee kan ka horreeyaba inuu ahaa meel uu bimili xadiidi fulan uu yidhi baa waxaa ibnu xajar filxibaari qabanayuu lahaa ise buu leeyahy waana arrin marka la eego lafdiga iyo lafdiguna isku mid maaha bal marka haddaan ku xambaarno un milahu inuu wax ka acamsan lafdiga ugama jeedo waxba ishkaal kama imanayo oo waxba aanaynan istilaaxaas ku xukumin markaa muslim umuurahan uu ixaalaynayo waayo waxyaalahan uu ixaalaynaya kutub bay kala ku sugayo barhkood baa bukhaari ku sugano barh baa sunantii ku sugano barh baa mustakrajaadkii iyo masaaniidii iyo kutubtan kale ama ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo alfaado kuba sugan oo loo laabmi karaa ayaa jirto lafdigii sheekhan iyo kan laysu eegi karo oo la muqaaranayn karo uu exaalaynayo markaa xadiidka iyada in yar umaan ka taabanaa baan idhaahay casharka caawa yar dheerba khaasatan baabka ka dambeeya kan haddii uu suurtogal noqdo inaan dhammayn karno xadiidka ta inoogu sugan waxa ay tahay oo xadiidkan inoo faa'iideynaya ruuxii isagu bal haweenaydiisii u tegay maalin rabadoon uu sooman yahay inay ruux haddaan u soomanayno waa nin xanuunsanayay nin musaafir ahaa oo dee marka horeba iskaba afurlana taasi xukum kale dee xukumkan ma lahay waa ruuxii soomana haweeney waa rabadaanna soomku soom kale maaha soomkii kale maaha waa soomkii rabadaan soomkiisii buu jimaaca ku fasahaadiyey sida xadiidka inoogu sugan waa inay kafaaro horta waa dee dembi weyn weeye oo soomka horta la jebiyo cudur daaraan loo jebiyo ayaaba dembi weyn ah waa dembi weyn maha dembi yar dembigaa weyn ba haddana weliba markaa jimaac lagu fasahaadinayo waa sii weynaanaya marka waxa ay tahay xadiidka inoogu sugan inay kafaaro ay ka waajibeyso kolley jimaacana dee sidan xadiidka iyagoo kaba qaatay culimadu ahlagtu iyo ixtaraqtu iyo taas waa wuxuu u badhiray u camdiyey waxay ku qaydaanba waa jimaacii ruuxu uu soomkiisii xusuusanaa isagoo xusuusan oo waxaan u badhiiro dee jahlino aanu hayn jahlino dadka iyada taa looguma cudurdaarayo nin aan dhawaa dee nin soo islaamay aan ahayn oo inuu xukunkan islaamka ogaado muddo uu ka ogaado aan muslim ahayn ama dee meel aan cid uu wax weydiiyaba aanu markaa joogin nin ku koray aan ahayn looguma cudurdaarayo dadkan kale xataa hadday garan waayaani bal muhimku waa inuu caamid yahay un soomkiisiina soom rabadaan taa uu ku fasahaadiyey bal taa wey haddii aanu caamid ahayn uu naas yahay taa bal mar kalean yar eegi doonaaye waa inay kafaara kaba waajibayso taasi waa mid horta xadiidkay nooguba sugan tahay waana madhab alculamaa ay kaafa ayaan leena kafaaradiina waa xadiidka ta inoogu sugan riwaayadiisa hore markaan qaadano waa inay kafaaro weyn ay tahay oo tartiibsanoo waxay kafaaradu noqonaysaa ugu horeyn addoon in la xoreeyo waqtigeennana maba jirto waqtiyadii ay jirtayna waxay dee intooda badan culimadu ama jumhuurtoodu ay ku qaydayeen inay addoon muslima a noqoto mu'mino ay noqoto ceebna ka fayow de wax dhan oo ruux qabsan karo ruuxu uu noqdo ceeb dee hadhow keenaysa camalkii wax nuqsaamaysa ama idraad bayina camalkii kuba keenaysa bal xagga marka la eego iimaanka oo kale xadiidkan duruqdiisa oo dhan midna kuma sugna raqabo xoreynteed mooyaane inay mu'mino noqoto laakiin culimada maxaa jirta iyadoo kafaaradii qatliga oo san bal la mid ahayd xagga idcaamka mooye inta kale kulama mid ahayd ay ku timi in taxriiru raqabatin fataxriiru raqabatin mu'mina arrinkuna xukumkii waa mid oo waa kafaaro sababtii un bay ku kala duwayen ee masaladii macruufka ahayd ee xagga usuulka imanoo mudlaq iyo muqayad isku xambaarkoodii sababtii baa kala duwane laakiin xukumkii baa mide bal taas iyaga ayay ugu tegeen oo yidhaaheen taasaan ku qaydaynaayo bal waxa weeye markaa imaan bay kuba qaydeen iyo xadiid kaloo inoo dambeeyo nin mucaawiyat bn alxakam saxaabi la odhanayay oo wax lagu yeesho dee kafaara muu sheegin lama tafsiirin inay kafaara korkiisa tay unbuu sheegay rasuulka ilaah intuu su-aal weydiiyey gabadh uu keenay oo addoon ahayd ayuu ku yidhi ictiqha fa inaha mu'mina arrinkuna dee waa kafaaradii maxay ahayd ma kafaaro qatliba ama mid dihaarba ama mid jimaaca muu kala qaadin oo taasna ay keenayso dee inay kafaaraadku isla baab yihiin be bal waxa weeye lakin de xanafiyada oo halkan asalkoodii un bay kuba socdaan mudlaq iyo muqayadka nooca inaan la iskuba xambaarin ayaa waxay ka dhigan tii kaafirada ahaydna halkan inay kaba gudayseen bal waxaa leynahay jamaahiir alculamaa qowlkoodu kaa weeye hadhow haddii uu kari waayo waa laba bilood oo la soomo weliba xadiidka waxay noogu qaydeen inay israacsan tahay taasna waxaan filayaa dee berye khilaaf hadduu jiray markii dambe khilaafkaasi waa suulay xadiidkuna nas buu kuba yahay haddii aanay alfaadda qaarkood dhicin mutataabicaynna waatan alfaadda qaarkood dhacday labada saxiix bay nooguba suganoo labadan bilood ruuxa ee uu soomaya kafaaro u noqonaysa waa laba bilood oonu maalina soomkii ka tegin weeye dee haddii a dee cudurdaarla-aan iyo sababla-aan aanu ugaba tegin bal taasba weeyaan oo iyaduna waa xadiidkeena haddii uu kari waayo waa lixdan miskiin cuntadood ee kollayna jamaahiir alculamaa siday halkan yidhaahaan miskiinkiiba mudda caama waa rubcu saaca weeye hada waa lix boqoloo graam iyo waxoogaa ayaa la siinayaa cuntadii baa la siinayaa way jiraan dawaaif culimada kaba mida oo kollay kafaaraadka gaadhsiiya nisfa saac siday kafaaradii imaka marka la eego xalqiga raba marka la eego xajiga waxyaalaha kaba imanaysay kafaarat alada iyo waxaa kaba imanaysay oo nisfa saac ahayd kalaba mid dhiga way jiraane lakiin halkan waxay yidhaahaan waa adigu nisfa saac oo caraqa intaa qaadiya shan iyo toban saac bay leeyihiin shan iyo tobankii saacna lixdan mud bay noqonayaano mud baabay noqon bal intaa weeye horta waxyaalaha kafaarada xadiidka tan inooguba sugan arrinta meesha taallaa laba masalo kale un baan yar eegaynaa oo dee si casharku inoogu socdo mid waa tan uu dhigtay sheekhu halkan waya tahbutu fii dimmati اlmucsira xataa yastadiic bal ruuxu nin kasta kaba muuqata ruuxu haddii aanu waxbaba haysan waxanuu ku dhacay cidqaraqaba ma karayo soom umaba jirto soomkiina maba karayo wuxuu masaakiin ku quudiyana maba haysto waa ruux caydh ah in xaalada kafaaradiisu maxay noqonaysaa xaaladaha kafaaradiisu maxay noqonaysaa bacd alculamaa ayaa qowlkooda wuxuu yahayba inuu dee ruuxa caajiska ah kal haddii dee waxa weeyaan aanu markaa haysan ay kaba dhacayso oo ay ka dhacayso markaa wax damba lagu lahaynoo dee bal ninkana saasay kaba dhiganay ruuxu kafaaradiisi isagu dib uma cunayeen laakiin halkan deetay iyaguna raajax yeelaan weeye oo ay bal ml xataa waa qowl shaafici oo kaleo taasoo inaanay waxba korkiisa ahayn kol haddaanu karahaynba waxaanay nadiir ugaba dhigan ruux haddii dee bishiiba ay u bilaato shawaal oo waa sakaatulfidrigii markaa aanu waxba haysan iyada way ka dhici jirtay oo dayn lagu leeyahay dimadiisa muu noqon jirin kol haddaanu markaa haysan waa ruuxii haysayn bay kuwa waajibaysay tanna waa taasoo kaley leeyihin laakiin ta bal ml madhaba shaaficina waa qowlka adigu ay saxiix yeelaan dee culimo kalena ay kuba tagaan waxay leeyihin kafaaradu halkan maba dhacayso waxay la mid tahay in dayn ruux haddii lagu yeesho iyo xuquuqdii iyo waxyaalahaas iyo ama muaqa xuquuqdii kale sida jaza zayd iyo waxyaalahaasi dimadiisu ruuxa kuma sugnaanaya waa wax laga sugayo un waa waxaan markaa fawr ahayna cala taraakhi noqonaysaa marka waxa ay leeyihiin may kama dhacayso bal qolada iyaga daliilkoodu waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ninkani markuu u sheegay inaanu saddexdii midna karahaynba aanu karahaynba waxa weeyaan uu ninkii iskaba fadhiistay dee manaan u odhan way kaa dhacday bal markii wax loo keenay eg ninkii wax ma haysan markii rasuulkii ilaahay sadaqa la bixinayay loo keenay waa kan ninkii yidhi iskaga bixi marka waa in lagu leeyahy meeshii tilmaamaysa eg wixii rasuulka ilaahay u kaa dhacay muu odhan waa fadhiyey ninkii wax ma haysan oo uu sheegay inuu caajis yahay markay wax yimaadeen waa kan rasuulka ilaahay yidhi or tan iskagaba bixi marka maxay taasi tilmaamaysaa wixii kamuu dhicine waa wax dimadiisii lagu lahayo o haddii kale oo markaa hore kaba dhacay dee iska bixdanimay timaadeen oo waa wax lagu leeyay ba markaa taasi tilmaamaysay waa halkan adigu aimada bal iyagu ku tegaya in laguba yeelanayo dee inta i taas weyn masalada labaad aan yar eegaynaana waxa weeyaan ruuxu hadday uu ilowsan yahayba soomkiisii culimada qaar waa sida imaam axmed iyo baa leeyihiin taasi iyada arrinkani maaha cuntadii iyo wixii la cabeeye ruuxu iska iloobayo iska cabayay ee dee aan soomkiisa waxyeelayni waxaa ficilka caynkaasa marka la samaynayo way yar fogtay in la iloobo soomnimadii ruuxu soomkiisii taa uu kaga jabayaa kafaaradiina way kuma waajibaysaa bal taas bay idhahan barhkoodna mee kafaara kuma waajibayso waa qowlka awsaaci iyo laysiya ay kuma tagaan laakiin qadihii maalintaa waa lagu yeelanaya laakiin halkan intooda badan culimadu iyada halkana taa kale kala mid dhigaanuun tii cuntadii iyo cabitaankay kala midhnaa hadduu naasi yahay oo wixii sian uguba dhacay ee soomkiisiina kuma fasaadayay idhahaan kafaaradiina laguma yeelanayo bal iyadu taasna waa tay iyadan jamaahiir ulculamaa qowlkooda iyagu ay matalan ayagu kuba tagaan jaanibka xaggaasba wey bal waa umuurihii inooguma sugnaa wax kamida iyadoo weliba xadiis inoo dambeeyo xadiis inoo dambeeyo kaloo xadiidkii caaisha ee halkan bal waa umuuro yar dhow un waa taan leeya xadiiskii kolley intaa dee fawaidiisa iyo waxyaalaha iyo axkaamtiisu intaa way kaba badan tahay xadaثana mحamed ibn rumx ibn الmhaajiri qaal akhbarana laysu markaa nuqdaa ii yar dambeysay oo tii takhyiirka iyo taqsiim bal markaa taase dib baan usoo yar laamitaa قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت bal xagga sanadka afar taabici oo kala wada warinaya inooguba sugan soo xaafid ibnu xajar yidhaha fatxulbaari oo yaxya ibnu saciidkani waa yaxya ibnu saciid alansaari weeye waa taabici aada u yar waxaa kaloo dee uu ka warinaya cabdiraxmaan ibn alqasim ibni moxamed ibni abi bakar so fatxulbaari xaafid kuwa yidhahna waa dabaqadiisa walow ad moodo hadalkiisa taqriibtaa inuu ka duwan yahay moxamed ibnu jacfar ibnu zubayr ibnu alcawaamna nimankan in yarun buu ka yar weyn yahay oo isna waa taabici yarune laakiin waa ka yar horeeya ninkan kale ilmaadeerkayiin horeynu usoo aragne ee cabaad ibnu cabdillahi ibnu zubayr ibnu alcawaamna isagu waa taabiciintii dhexe isaguyo waa qaadigii de waa aabihiiba marka leega maka qaadigiisa u ahaaye nidhi waa kaga tegi jiray marka uu xajaya maka iyo oo bal markaa waa nin ka weyn raggane laakiin afartaa taabici oo kalada warinaya ayaa inooguba sugan xadiidka haddii bal dee cabdiraxmaan adigu waxaad moodaa hadalkiisa yar fatxulbamaya taqriib inuu in yar kaba yar duwan yahu cabdiraxmaan iyo saadise kaba dhigo oo taasna istilaaxiisa ay ka yar dunaato taabicinimadiise bal waa siduu fatxulbaari xadiidkan markuu qabanayo kuba yidhi waayo xadiidkan muslim bukhaarina waa la wadaagsadeen can caaishata radi allahu canha annaha qaalat jaءa rajulu nin baa yimi ilaa rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi ixtaraqtu waan gubtay rasuulkii ilaahay oo waan gubtay dee ruux hadduu dembi weyn kuba dhaco haddaan ilaahay ka dhaafin cadaab baa ma-aalkiisu yahay o tan buu leeyahay gubashadiiyo waa macno majaasa oo dee waxa weya rasuulka ilaahay inay isticmaalkan kuma inkirin buu leeyahy o nawowi ba halkan leh fihi isticmaal majaaz wanahu laa inkara calaa mustacmilin waan gubtay qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam lima rasuulka ilahi baa yihi maxay sababtu tahay maxaa ku gubay qaala wuxuu uhi waditu imra'atii fii ramadaana nahaaran dee waatan umuurahanka hadalkeedna xukun sharciga ayo ayaa meeshii la caddaynayaayo taasi marka waaba shay loo baahan yahay umuurihii in laba sheego ee markan kale la diidaya leeya waxaa yaan laguba hadlin waa marka aanay wax maslaxo sharciya aanay kuba sugnayn ama xukum sharciya ka hadalkiiyo waxaasi aanu markaa meeshii madkhal kuba lahayn waditu imra'atii fii ramadaana nahaaran haweenaydaydii baan u tegay ramadaan iyaday maalin tahay ma habeene qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tasadq tasadq sadaqo la bax sadaqo la bax qaala ninkii wuxuu uhi maa cindii shayun agtayda waxba kuma sugnaa xadiidkii hore aba hurey abu hureyra ama abaa hureyra uu warinayay ayaana inooga taamsan inooga tafsiilsan oo kan ruwaadda qaarkood baa ikhtisaarsadayeh maha sadaqo keliya uun in arrintu tahay maa cindii shay-un faamarahu an yajlisa wuxuu amray inuu fadhiisto faja'ahu waxa uu yimi rasuulkii ilaahay caraqaani fiihimaa dacaamun waa laba sambiil oo cunta ay kuba sugan tahay xadiidkii hore caraq baynu soo aragnay kana caraqaan haddii laba qiso laga kala dhigo oo laba waaqico ah ee iyada ishkaal ma jiro haddii laakiin la leeyahay waa xadiid keliya uun iyadoo xadiidka abu hurayra uu kasii kasii tafsiilsanaa ee waxaabay kuwa xambaaran tahay sida riwaaye inooguba dambaysa waxbuu ku siday ninkani oo dameer buu wadayo uu cuntadan kuba sidaye wuxuu asalkiisu caraq weynun buu buuxinayay shan iyo tobankaa saac ee laakiin si xamligu u dhib yaraado ayuu laba caraq kaba dhigay oo dee xamligii uu neefka ama dameerka uu kuba soo qaadayay si dee labada dhinac wixii uguba soo raro adigu caraqaani fiihima dacaamun faamarahu rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa amray an yatasadaqa bih inuu waxaan sadaqo ula baxo وxadثna محamed بن مثنى qال أخbarnي cabdالوهاaب الثقفي qال samعtu yaحyى بن سعيid yqul أخbarnي cabdالرحمن بن الqاسم أن محamed بن جعفر بن الزبير أخbره أن عباad بن عبداللahi بن الزبير xadثه أنه samعa عائشhaة رضي الله عنها تqul أtىa رaجuل nin baa yimi إلى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم fadakara uu sheegay cabdulwahaab alxadiida xadiidkii oo kii hore waa siyaaqii hore dayna markii hore yaxya ibnu saciid lays ibnu saciid baa ka warinayay imikana cabdulwahaab ibnu cabdilmajid athaqafi baa warinaya isaguu leeyahy fadakara markaa daynay kii hore uu xaalaynayaa xadiidkii horeynu soo marnay ayuu waday oo uu sheegay isaguna uu taam yeelay walaysa fii awali lxadiidi laakiin xadiidka bilowgiisa kumay sugnayn tasadq tasadq walaa qowluhu nahaaran walow dee taasi ay maqsuud tahay inay hadday habeen tahay oonu soomkiisiiba fasaadin waa waqtigii ay waxaani xalaal u ahaayeen xadaثanي abu الطاhiri qaal aخbarana iبn wahbi qaal aخbaranii cmr bn الxaariثi ana cabdالرaحman ibn الqasimi xadaثahu ana mحamed bna jacfar bn الزubayri xadaثahu ana cabaad bna cabdالlahi bn الزubayri xadaثahu anahu samica caaishaةa zawja الnabiy slى الlahu عalيه waslm yaqul samac iyo taxdiiث buu xadiidku ku xidhiidhay sanadkiisu ataa rajulu nin baa yimi ilaa rasuuli llaahi salى اllahu عalayhi wasalam fi lmasihi masjidka dhexdiisa ugu yimi fii ramadaana maalin bil ramadaan faqaala wuxuu uhi yaa rasuula اllahi ixtaraqtu waan gubtay ixtaraqtu waan gubtay waa isagoo naxsan aada u murugaysan sida xadiidkaa duruqdiisa qaarkood waaba isla rilbaaxayay garkiis ka rifayey adugu waa nintaasoo riwaayad kala duwan baa kuba yimi waan gubtay buu lahaayo waa hamigii iyo nadamkii waxaan uu ku dhacay uu ka murugaysnaa fasa'alahu rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa weydiiyo hi maa sha'nu xaaladiisu waxay tahay waxaan dee ula gubtay muxuu yahay qaala ninkii faqaala asabtu ahli ehelkaygii baa nasiibay oon u tegey qaala taصadq sadaqo la bax faqaala wuxuu ihi wallahi ya nebiy اllahi ma lii shayin wax alla wax ii sugnaadee ma jirto oo waxba ma haysto wamaa aqdiru caleyh waxaan ku sadaqaysana maba karayo qaala ijlis fadhiisa buu yidhi fajalasa uu fadhiistay fabayna waqti huwa ninku calaa daalika xaaladaa uu ku sugan yuu meeshii fadhiyo aqbala rajulu nin baa soo qaabilay yasuuqu wado ximaaran dameer calayhi dacaamun cunta korkiisa ay ku sugan tahay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ayna almuxtariqu waar kii gubanayey mee ani fadhowaan kii lahaa waan gubtay mee buu yihi rasuulka ilaahay faqaama rajulu ninkii baa kacay faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi taصadaq bihaadaa waxaad sadaqayso oo dacaamkan sadaqo ula baxo kafaaradii iskaga bixi faqaala ya rasuula الlahi aغayrana ay aucطii hayrana ma waxaan siiyaa cid aan annaga ahayn oo ay nasbisan tahay walow barhkood ahayrunaa yuujadu hayrunaa markaa la yidhaahaa ay kuba dadiyeen laakiin ma waxaan siiyaa cid aan annaga ahayn ayaan siiyaa fawallaahi baan ku dhaartay ina anagu qoyskiisu ka warramaya lajiyaacun dad gaajaysan baano waan gaajoonaynaa waxba ma haysano maa lanaa shayan wax noo sugnaaday ma jiro qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi fakuluuhu cuna bal xadiid kolley arrintii waan soo aragnay oo waa arrin waa dee masaladu kolley waxaan leenahay hadalkeedu intaa waa ka badanyay de waana taa masar aada u muhiima ama marjac aada u muhiim oo xadiidka aada u dabdiyey sharxay oo culimada aqwaashoodiiy wax kastana soo arooriye aan in tilmaamay oo xaafid xajar fatxulbaari xadiidkan markuu kitaabu siyaam qabanayo markuu kitaabu siyaam kuba yimaado kolley dee laba dhowr goor buu soo celiyaa meel ahaanba de waa aad buu u sharxaayo aad bay muhiimto de waxa laga yaabaa waa labiyo toban safxo ama horta waa toban iyo meelaha laba ah fatxulbaari waa laga yaabaa inay soddon iyo safxo kutubtaa kale ayna waayo suduurta isku dhow dhow way badantay waa buuxa inuu noqdee bal waa meel ah u laamika waxaan leeyahay deme uba laamaan leeyahay sida xadiidkan iyo fawaa'idiisa iyo bal waxyaalihiisa uba aragta inta yare inoogu dambaysa waxa weeye xadiidkii hore abu hurayra waxaan riwaayadii imaama ibnu jurayj iyo aanay ahayn waxaan ku soo aragnay inay kafaaradani tartiibsan tahay macnaa tartiibtu waxay ka dhigan tahay ruuxa marka ugu horeeya waxay kafaaro u noqonaya waa ninka maalin ramadaan isagoo sooman haweenaydiisii u tegey waxaa kafaaro u noqonaya horta addoon inuu xoreeyo waqtigeennana taasi maba jirto meeshii way ka baxday haddii taasi aanay jirinba oo waqtiyadaa horena waa kii aan karahayn ama waayey ama se waxa weye iminkana maba jirtaba dee shar xisan baanay uba jirin waxa ay tahay oo kafaaradiisu ay noqonaysaa laba bilood inuu soomo weliba israacsan mutataabicayna xadiidkay taasi inoogu caddahay marka hadduu taa kari waayo soomkii aanu karahaynoo de waa ma karayo markaasaa waxay imanaysa inuu lixdan miskiin cuntadood siiyo bal markaa waxaan leenahay ruux hadduu soom karayo ma taalo xadiidka si ay nooguba sugan inuu ma masaakiin cuntadoodii siiya kafaaradan qatilguna waa saasee khaba ah ee suuratunisay nooguba sugan ruux haddaanu addoon la xoreeyo jirin ee waxa uu la markaanu taa waayo ayuu labadaa bilood soomaya welibana kafaaradaa may imanba idcaamku kuma sugnaa naska qur'aanka kumaba sugnaa waxaa la mida dihaarkii hadday dhacdo nin inuu ku yidhaaho naagtiisii hooyaday baad iga tahay ama dee taasoo kale uu ku yidhaaho hooyaday baad igaba tahay waa dembi aada iyo aada u weyn oo kaa ilaahay zur kaba cabiray geed kalena waxaa ka dhalanaysa kafaara ayaa ka dhalanaysa haddii dee markaaba aanay kala socon kafaarada ka dhalanaysaana waa tan tan imika inoo taalo oo kale addoon la xoreeya ma jirto laba bilood oo isku xiga qur-aanka naskiisa weeye taas oo uu soomo hadduu kari waayo ayay lixdan miskiin cuntadooda imanaysaa laakiin taasi naskii qur-aankay ku tartiibsan tahay halkana xadiidkay inooguma tartiibsan taasba weeyaanoo bal arrinku kaa weeye waana arrin laakiin lafdigan xadiidkan inooguma sugan aftara fii ramadaana amara rajulan aftara fii ramadaan an yuctiqa raqabatan aw yasuuma shahrayni aw yuطcima ayaaba awda haddii la takhyiir lagaba dhigo ayaa waxay noqon inuu kala dooranayo oo ama tan uu la iman ama tan uu la iman ama tan uu la iman halkan de xadiidku waa xadiid keliya dariiqdana waa dariiq duruqdiisi kaba mida marka waxay leeyihin halkan culimadu litakyiir maha awdani waa taqsiim un waa qaybihii dee kafaaradu ay ku imanayso taqdiirku muxuu noqonayaa amara rajulan aftara fii ramadaana an yuctiqa raqabatan waa ta hore aw yasuuma shahrayni in cajaza can ilcidqi waa hadduu ka caajiso kari waayo cidqigii aw yudcima sitiina miskiina in cajaza can can isawm weeye hadduu kari waayo soomkii oo awda markaa waa litaqsiimun ee maha takhyiir dee axaadiisii kale ayay taasi inooguma sugan tahay allahuma masala iyadnoo meesha timaado ee inay labadii ruuxee isu tegeen markaa waxaana ay dhex mareen labadii waa laba ruuxoo mukalafiina bal iyadii haddii ay dee ruuxa markaa ay sooman iyaduba ay tahay dee ruuxna kol hadduu aanu xanuunsanahayn oonu safar ahayn oo aanay dee iyadna ay daahirtay soomkii waa ku waajibayaa wixii dee kollay meeshii xoogyo mala qasab ma jiro nooc ikhtiyaarna waaba iskaba imanaya ama ruux waaba iskaba diidi karaaye bal arrintaas oo kale kafaaradani labadii ruuxba miyay laazimaysaa mise dee ninkii ubaa laguma yeelanaya kollay xaggiisa arrintani ay kaba dhacday dalabkan iyo ama waxaan isagu kaba yimi axaadiidan imankaan hayno laba kafaare hadal qaadkeed kumay sugnayn rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caley ninku markuu yimina dee manuu weydiin haweeneydaadii ma iyadoo dee iyadna khiyaarkeed bay ahayd mise waad qasabtay iyadna markaas taas oo kale wuxun buu yidhi kafaare keliyu amray markaa taasi maxay keenaysaa waana se madhabka shaaficiya qoloyn ay yihiin meesha kafaare keliya laazimaysa waana kafaarada dee ninka ku laazimaysa waana jiraan bacd alculamaa qowlkoodu yme iyadna kafaaradii waa lagu yeelanaya way jiraane laakiin dee xadiidkan duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa iyo waxa meesha yaala rasuulka ilaahay ninkii haddii dee iyadana ay wax ku waajibayaan iyadna kafaarada ha bixiso oo u sheeg taas bay ahaan layd ama dee waxa weeyaan labadii kafaare in la wada amro ee meesha bal axaadiidantay inoo keenaysa waa taa waana tay dee dawaif culimada kamida ay kaba tagaan oon leenahay bal waa daahirna oo bal iyadna waa masalo ka halkaas kolleyna waa intan kuba dhaafayna baabkan baabu jawaazi الsawmi wاlfidri fi shahri ramadana lilmusaafiri fi gayri macصiyatin ida kana safaruhu marxalatayni faakar وأن الأفضل لمن أضاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر وترجمة kaloo yar dheer bal markaa sheekhu wuxuu yihi waana شhaarxaan leenahay waa imaam nawwiya mslim ma aha baabu jawaasi الsawmi soomka banaanidiisa baabkiisii weeye iyo wlfitr in la soomo iyo in la afuro fii شhahri رamadاana bisha رamadاan lilmusaafir ruuxi socotaa ruux hadduu safar yahay ee inuu soomona uu leeyahay inuu afurana de waxa weeyaan ruksadii loo rukseeyey qaatana waa leeyahay kii musaafirkaa fii gayri macصiyatin safar aan macصiya ahayn oo dee ninkii u socday dembi iyo xumaan inuu soo sameeyo ninkii u socday dad muslimiina inuu wax soo yeelo adugu bal ruuxii dee si haweeney naashisa oo kale iyo umuuraha caynkaasa safarka caynkaas ee macsiya laguma banaysan u leeyahy kolley axaadiida waxyaalahaas inooguma sugna waxaana roon marka tarjamo xadiid la dhigaya bal wixii dee xadiidka ka muuqday in laba dhigo ee madhabu inaanay soo gelin oo kaleo safarka macsiyada ruux hadduu ku jiro ruqsadii rukhastii safarka salaada gaabinteedii iyo soomka daynteediiiyo ma leeyahay mise ma laha oo kale safarkii walaya waa masaa'il dee khilaafiya oo madhabi ay ku kala duwan yihiin taasi iyadu in safarku laba marxalo markuu gaa safarkiisu gaadhsan yahay ma intaasaa lagu gaabinse in ka yar mise in ka badan ba say culimada qaar qabaan iyadna waa masaa'il dee kolley xaggii marka leego aimadu ay ku kala tegsanya markaa umuuraha caynkaasaa xoroonaydba in lagu kaaftoomo un soomkii iyo fidrigu ruuxii musaafirkaa bisha ramadaan iyo labaduba u banaan yihiin ama umuuraha kale kolley oo waxaad moodaa yar xamli xaggii dee khilaafi masaa'isha khilaafigayd baa soo gelaya arrinta kale sheekhu inoo soo dhigtay muxuu yihi waana lafdal sida fadliga badani inay tahay caddaynteed iyo baabkeed weeye liman adaaqahu ruuxa karaya bilaa dararin dhib la-aan an yasuuma taas waa sida jamaahiir in badan oo culimada ka mida qabaan oo ruuxu hadduu safarba yahay soomkiina waa karaya sida waktigeena nin diyaarad raacayo oo kale oo dhib weyne aanay gaadhahayn oo kale soomkii wuu karaya wax mashaqoo ugu sugani ma jirto kollayni waa dayn lagu leeye waxaaba u mudan in soomkiisa iskaba soomo waa bal masale inoo dambaysa waliman yashuqu caleyh lakiin ruuxa dhib uu ku keenayo dhibi ay ugaba imanayso safarkan iyo soomkan isaga sida u fadliga badani waa maxay an yuftira inuu afuro bal umuuraha axaadiisan qayba kuba arkaynaa baabku waa dheer yahay laakiin axaadiisu waa duruq inta badan macnaheedu ay wadaagsanayaan bal intan israacin karo ayaan israacinaya markaas haddii a la idhaha xadaثanii yaحya بnu yaحya ومحamed بn rumxin qaala أخbarana laysuxa وxadaثna qتaybaة بn سacيidi qala xadaثna layث عan iبn شihaabi عan cubayd الlahi بn cabd لlahi بn cتبةa عan iبn cabasi radي الlahu canهuma أnhu أخbar cubayd لlahi بn cabd لlahi بn cتبة dee hore inuu soo maro waa fuqahadii madine toddobada ahaydna nin kamida weeye oo de cabd لlahi بn cutbana waxay walaala ahaayeen waxa weeyaan oo de cutbahaas ba cutbaة بn mascuuda iyo cabd لlahi بn mascuud عن بن بن عabاس رضي الله عنهما أنه أخبره عbayd للh بن عبد اللahi bو iبن عabاس waramo wuxuu ugu waramay أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay kharaجa inuu baxay caam الفتحi sanadii فتxu maka في رamadاna بالرamadاn kolley iبن عabاس markaa lama socon xadiidku maraasiشhii صaxaabada walow lakin waa wuxuu de ka warayay waktiyadaas baa qoyskoodu soo hijrooday oo abihiiba rasuulka ilaahay dariiqa dhexda malaa raabiqiya buu kula kulmay isagoo muhaajira waktigaa isaguna rasuulka ilaahay maka kuba soo socday reerka madiinaha loo diray cabaasna uula laabmay fasaama uu soomay xataa balaga alkadiida ilaa uu meesha kadiid la yidhaah gaadhay uma afdara uu afuray wa kaana صaxaabatu rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam asxaabtii rasuulkuna waxay ahaayeen yatabicuuna kuwa raaca alaxdatha ka cusub falaxdatha haddana kaa cusub ee min amri waa dee say umuurihiisa u kala dambeeyaan kolba arrinka dambe rasuulka ilaahay kuba arkaan kaas bay ku dhaqmi jireenay kuba camal fari jireen bal xadiisku waa inoo socon doonaa mar baan yar wada eegi doonaa cibaaradana cidda tidhi way inoo caddaan doontaabeen laakiin riwaayadan laysi daahirkeedu waxa weeye wa kaana صaxaabatu rasuulillaahi inuu xadiidka laba socdo oo ibnu cabaas kalaamkiisii arrintu ay tahay laakiin waa mudraj halkan xadiidkii waxaan ka mid ahayn oo mati ayaa dee imaka raacay riwaayaadka dambe raggii kale ibnu shihaab ama xertiisa ay warinayeen baa inoo caddayn doonta cidda kalaamkan leh xadaثna yaحya بn yaحya وabubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وإsxaaq بn ibrahima can sufyaana wa ibn cuyayna can الzuhriyi bihada اlisnaadi milahu waa isnaadkan oo waa maxay ibnu shihaab can cubaydillaahi can ibni cabaasin xadiidkii hore mid laba mida laakiin maxaa dhacay qaala yaxya yaxya ibnu yaxyo afartii sheekhe muslim ee sufyaan iyaguna ka wada wariyey mid kamid ahaabaa muxuu yidhi qaala sufyaanu sufyaan baa yidhi waa sufyaan ibnu cuyayna laa adri anigu ma garanayo min qayl min qowli man huwa macnaha min qowli man waa shaksi qowlkii huwa isagu uu yahay macnaa kalaamkan ah وkاna صحaabaة رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم yتaبcuuna الأحdاث فالأحdث min أmri cida uu yahay ma زهri ba ma waxa weeyaan iبن cabaas ba cida uu yahay anigu ma cubaydالlahi ba taa anigu imaka ma garanaya ayaa sufyaan yihi وkana yaعnي wuxuu ujeedaa وkana يukhad bالآkhiri min qowli رasuuل اللahi صلى الlaه عليه وسلم waa macnihi hadalkaa hore rasuulka ilaahay axwaashiisa iyo afcaashiisa iyo aqwaashiisa kolba ka dambeeyaa la qaadan jiray taas ee khaasatan marka tacaarud kaba dhexeeyo weeye taas buu ula jeedaa laakiin qolada kalaa caddayn doontay asxaabtii zuhri una xadaثanii moxamed ibn raaficin qaala xadaثana cabdالrazaaqi qaala akhbarana macmaru can الzuhriyi bihada اlisnaadi markaa maxaa ka sugnayd eeg maanta macmar baa zuhri ka warinaya soo maaha inaga amsiyo qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu yihi eeg wakaana alfidru afur la afuro ina markii hore rasuulka ilaahay soom buu ku baxa afurka la afuro iyo markaa dee safarka la yahay aakhira alamrayni laba xaalo ama laba amar iyo laba shani kii dambeeyey buu ahaayo markii hore wuu soomanaa ayaamihii hore laakiin markan dambe u kadiid gaadhay waa kan afuray afurkaa u dambeeyey wa inamaa yuukhadu waa xala qaadanayaa min amri rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay amarkiisa bilaakhiri falaakhiri ka dambe adnaa ka dambe say u kala dambeeyaan unbaa loo kala loogu camal falaya qaala zuhriyu zuhri baa weliba wuxuu yihi faصabaxa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu ku waaberiistay makata liثalaaثa caشhرaةa laylata waa saddex iyo toban habeen oo khalat liwaqti ثalaaثata caشhرaةa laylata khalat min rabadaana waa saddex iyo toban rabadaan markay ahayd ayuu rasuulka ilaahay maka soo gaadhay uu ku waaberiistay barnagaa mase qolooyinkiina hadlaya maay وxdثnي xرmلة بن يحيى qال أخبرنا بن وهب qال أخبرنيi يuنس عن بن شهاب بhdا الإسناaد مثل xadيiث layث oo يuنس laylna xadيiثkii layث aynu kaba soo baxnay mid lamida ayuu isaguna wariyey uu ku wariyey لakiن qال بن شهاaب مxuu yihi فakاnوu waxay ahaayeen yتaبعuuna الأحdث فالأحdث مiن أمrي وyarownahu waxay u arkayeen صحaabadu الناaسkخa ka dambeeya inuu yahay ka naasikh ee almuxkama muxkamkee lagu camal falayo kii kale waaba mansuukhe bal zuhri axaadiistiisa ama riwaayaadkiisa intana inooguba dhan tahay iyadoo xadiidka ibnu cabaas inoo sii socdo muhimku waxa weeye riwaayaadkan asxaabta zuhriya duruqdan tacaduday uu sheekhu inoogu soo naqliyo meel keliya isugu soo keenkeene faa'iidada weyn bay keentay markii hore wa kaana صaxaabatu rasuulilahi riwaayada layt mudraj bay ku ahayd xadiidkii dee rasuulka ilaahay looba rafcinaya ayay mudraj kuba ahayd saxaabadii rasuulkana lagaba hadlayo waxaa markaa sufyaan ibnu cuyeyne agtiisa shaki baa ku jiray isagoo le ma garanayo cidda qowlkaa leh laakiin yunus alayli iyo macmar ibnu rashid labadooduba maxay caddeeyeen wa kaana saxaabatu rasuulillahi iyo ama alfaadahan kale laba midkii inay zuhri kalaamkii tahay riwaayada horena ay mudraj tahay taas bay inoo caddeeyeen arrinta kale weliba inoogu sugan hadalka zuhrina waxa weeye xadiidka dee intiisa kale waan kusoo laami doonaa riwaayad baa inoo dambeeye arrinta kale xadiidka zuhri inooguba sugan waaba zuhri isagoo qabay rasuulkii ilaahay kol haddii soom u horeeyey uu ayaamii hore soomanaa markuu meesha kadib la yidhaah soo gaadhayna uu afuray wixii dambeeyeyna afuritaanka uu ahaa xagga marka la eego waxaa lagu dhaqmaye lagu camal falaya marka safarka layay in la afuro inay too aan la soomahayn kollayna waa isaga fahamkiisii iyo si uu isagoo xadiidkiisa hadalkiisa kaba muuqatee dee arrinkuna taa waa ka duwan yahay oo iyada ruuxa wax laazim ku ah oo ama sooma ama afuri ma jiro markaa uu safarka yahay walow la eegaya halkee mashaqadu ay kuba sugan tahay labada xaalaba way bannaan tahay markaan ruuxa dhib weyn oo kasoo gaadhaysa soomku aanu jirin axaadiista kale ayaana taa inoo caddaynaysa iyo riwaayaadka kale ee laakiin arrintu waa ta weliba arrinka kale jiraana waxa weeye markan la odhanayo inamaa yuukhadu min amri rasuuli llaahi salى اllahu alيه waslm bilaakhiri fi laakhiri waa marka tacaarud jiro oo macnaa kaa horeeyey iyo ka dambeeyey laguma wada camal fali karayo haddii labadoodiiba lagu wada camal fali karayo oo dee meeshii hadalkani maba yaallo waa sharcigeenii aan ku wada dhaqmaynay ee marka ay iska hor imanayaan ee haddii midkood lagu dhaqmo ka kaloo laga taga ay ka laazimayso markaas haddii dee ay noqoto in waxa weeyaan taariikhdii la ogaado kii hore mansuukh buu noqon kii dambana naasikh buu noqon waa marka taariikhdii la ogaado haddii kalena waa la kala tarjiixinaya laakiin kol haddii lagu wada camal fali karayo la isu geynayo dee iyadna ma imanayso waxa la qaadanaya ka dambeeya la qaadanaya iyadna ma taalo bal waa hadalka zuri waxyaalaha ku tacalluqsan ama xadiidka intiisa kale waa wax inoo dambeeyo riwaayaadkan sii wadayna وxdثnا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرnا جرير عن منصور عن مجاهد عن ضاوس عن iبن عباس رضي الله عنهما منصورku waa منصور iبن المعتمر مجاهدna waa مجاهد بن jبr أصحاabta iبن عabاس buu kaba mid ahaa maantana iبن عabاس iyo مجاهد طاوس baa udhexeeya isna min كباari أصحاaب iبن عabاس kaba mid ah e waxaana weeye un waa tan oo isagoo iyuu isaga in badan wax kaba wariyey oo laba yidhaaho dee waa nin ra's almufasiriin fii waqtihi mujaahid marka la yidhaah bal laba yidhah haddii dee aad tafsiir uu kaaga yimaado xagga mujaahid meel aad u dhaaftaaba maba jirto faxasbuka bih waayo ibnu cabaas buu kuwa ka qaatay bal aayad aayad buu u weydiinayay ibnu cabaas oo kale haddana dee cilmigii inay waxa weeyaan waa waxyaalo isaga asxaabtii kale iyo dhexdoo xertoodii kale uu kaba qaadinaya way jiraan sida halkan oo kale amsaashina kaba dhacday waana jiraan duruqda qaarkood xadiidka ay can mujaahidin can ibni cabaasin un ay dhacdo daws meesha u kaba baxay markaa laba xaalo mid bay kuba xambaaraanoo intaa halkaa inqidaac kuba sugan yahay eeyo iyada badan oo khaasatan kole da isu soo gaadheen inuu markii hore dee daawuus uu kaba maqlay haddana dib ibnu cabbaasina sheekhiisii baabu ahaaye uu xadiidkii dib ugaba maqlay oo labada xaalaba ay sidaa ku saxiix yihiin ama dee uu daawus kii u sugay uu ahay aada uguba dabdiyey wuxuu kala iloobay uu u dabdiyey calaa kulli xaalin mujaahidna waa min kibaari asxaabi ibni cabbaasin qaala ibnu cabbaas baa wuxuu idhi saafara rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam fii ramadaan rasuulka ilaahi ramadaan buu safray fasaama waa soomay xataa balaga cusfaana ilaa cusfaan gaadhay xadiidka matnigiisii weli dib uguma wadalaabmin waayo waa xadiid keliya un rasuulka ilaahay uu soomana ilaa u cusfaan gaadhayey uma dacaa wuxuu dalbay biinaa-in weel fiihi sharaabun isagoo damaantii soo soomanaa inteedii hore ayuu ihi ii keena waa weel sharaab uu kuba jiro fasharibahu uu cabay nahaaran iyadoo dadku ay arkayaan maalin ayuu cabay isagoo weliba raaxiladii fuushay muxuu saa u yeelay liyaraahu naasu dadku siay u arkaan waayo dadka qaarna mashaqa kaba soo gaadhay soomkii rasuulka ilaah soomana way arkayeen oo way soomanaayeen uma aftara uu afuray xataa dakhala makata waa intii halkaa ka dambaysay ilaa uu maka ka soo gelayay qaala bnu cabaasin radia allahu canhuma markaa wuxu uhi ibnu cabaas isagoo xadiisyadan fiqigeedii inoo soo talkhiisin fasaama rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay uu soomay oo dee maalmihii horeba uu soomanaa isagoo safara wa aftara waanu afuray maalinta dambe markaa uu kadiid ama cusfaan soo gaadhiyo intii ka dambaysayna waa kan afuranaa faman shaaa saama ninkii doonaa waa soomayaa labada xaalaba way banaan tahay waa nasaa xukumka ah waman shaaa aftar kii doonaana isagoo safara waa afuraya وxadثna abو qrayb qال xadثna وkiع عan سفyاn عan cabdالكريم عan daوusi عan iبn cabاsi رadي الله عanهma qال أنه qاal cabdالكريم iبn malik الjزrي waxaa la arkaa caawi inoogu horeysa waa nin ثiqo oo sabti ah oo la arka sqاara taabiciina xaafidna saadisa uu kaba dhigo waa dadkii sqاara taabiciin la mucaasarooday uu kaba dhigo axaadiid kaloo dambeeyu inoo leeyo bal intaa wixii dhaafsan markalaan eegi doonaa in kaloo isna cabdالكريم la idhaaho waa cabdالكريم بن abi umaya ama iبn abi المkhaariqo la طabaqo ah oo waxa weeyaan ayaa jira bal markaa kaasna waan kala farqin doonaa ninkani waa nin iqa ninkaa kalena waa nin ضaciife qaala wuxuu yihi markaas can iبn cabasi radي الlahu canهuma qaala anahu qaal laa tacib iبn cabas baa leh ha eebeyn oo ha ku qoonsan ha ku inkiri weeye calaa man saama ruuxii soomay isagoo safra walaa calaa man aftara ruuxii afuray isagoo safarana taasna ha ku ceebeyn ha kuna inkirin oo maxaad u afurantay o dhan waayo qad saama rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu soomay fi safari safar dhexdii wa aftara uu afuray labada xaalaba oo labada xaalaba iyadii way kaba dhacday bal xadiidkii ibnu cabaas halkaas buu ku egyahay walow xadiid kaloo lamid in sha allahu tacaala ay inoo dambayso in yar un haddaan kuba laabno alfaada qaarkood waxaa lafdigii hore kuba yimi kharaja caama alfatxi fii ramadaana fasaama xataa balaga alkadiida ilaa uu kadiid gaadhayey riwaayadan imika inoogu dambaysana waxaa kuba yimi fasa fasaama xataa balaga cusfaana ilaa uu cusfaan ka soo gaadhaya uu soomanaa riwaayo inoo dambayso laakiin xadiid jaabirana waxaa kuba yimi fasaama xataa balaga kuraac alghamiimi kuraac lghamiim ilaa uu soo gaadhay arrinkuna waa xadiid waaqaco keliya xadiid keliya odhe waa waaqaco keliya waa qaswo keliya waa qaswatu fatxi meelahana marka la eego waa meelo kala duwan ee laakiin cusfaan baa tamalaha xagga maka ugu soo xigtaa saddexa meelood meelaha kalena meelo ka dhaadheer maaho culimmadu tay ku jamciyeenu waxa weeye meelahan oo dhamme cusfaan iyadoo qaryo jaamico ahayd waa meelihii laga maamulayay uun iyada ayay xagga madiinaha kaba xigeenba ay ku dhoweydo marka waa amaakin mutaqaariba oo dee la arkona ciidanku toban kun buu ahaabe waxaa laga yaaba dadka qaarkood dee inay meelaha kala duwanba la kala marmarayayna waa suurtagal ama dee dadka qaar markay soomka kuba adkaaday kuwa ay halkaa ku afureen kuwana in ka dambayseen bal waxaan leeyahin waa xadiid keliya waana taas kadiidna waxay leeyihin waa ilbiya ahayd oo dee mala meel markii dambana dee dhul timir laga beertana way lahayd adigu biyo ahayd oo maka iyo waxay udhexaysaa madiina weliba xagga cusfaan iyadaa madiine ugaba dhow laakiin dhammaantoodba waxay usoo dhow yihiin xagga maka oo dee madiine ilaa waxaa filaya toddoba marxaliya bay leeyihin way u jireen maka laba marxalo wax ka badan umay jirinoo taasna waxay caddaynaysaa un rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo rabadaan soo baxay maalmo bal inuu soomanaayo hadduu toban cisho dariiqii kuba qaatay tani tahay labadii cisho ee ugu dambeysay un de waa toddobaadkii hore o dhan ba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu soo soomanaa isagoo safarkaa dheer ee adag ee welibana dee duulimaad ay u socdeen kuma jiray ugu dambayn unbuu afuray markii maka laguma soo dhowaaday waana tan ibnu cabaas leeyahay rasuulki ilaahay uu soomay waayo ayaamahaasuu soomanaa waanu afuray oo maalmihii dambe waa kan afuray ama maalintii yaa labadii cisho uguma dambeysay waa kan afuray marka labada xaalaba waa waxaa dham iyadoo xadiid marfuuca taasna umuurahaasna way nooguba iman doonaane bal tan waxaan leehay nu waa xagga xagga marka la eego muddadii oo kale alfaada iyar noo dambaysa markaa dambaan yar eegi doonaa waxaa bal markaa arrinku uu yahay un in marka ruuxu safar yahay ramadaanna ay tahay rukso ilaahay inoo rukseeyey ayaa jirto dee qur'aanka naskiisii oo ruuxu inuu soomkii iska dayn karo laakiin taasi maaha waajib inay ruuxii waajib ku tahayoo haddii soomku aanu kaba ansaxayn siday bacdigood ay yidhaaheen aanu kaba ansaxayne qallo un lagu leeyahay waxa weeye waa shay jaa-isa ruuxu hadduu markaa karayo soomkiina waa soomi karaa isagay u taallaa haddii uu bal waxa weeye dee aanu kayn doonana ruksadu qaadan karaa laba xaalun bay culimmadu sheegaanoo ruux hadday mashaqo iyo dhibi soomkii ugu sugan tahay markaa waxay noo dambaysa laysa min albiri asiyaamu fi safar dhib baa kasoo gaadhaysa mashaqa kasoo gaadhaysa markaa soomka daabaa la odhanaya xaalo kalena way jirtaa oo dhibiba kama soo gaadhayso waa ruux arrintani waa rukso ilaahayna waa jecelayo ruqasiisa in loola yimaado lala yimaado sidaa cazaa'imtiisaba in lala yimaado uu jecel yahay marka haddii meeshii shaki oo kale iyo nin ruksadii isla malaa maba fiicnaba ee in la soomun baaba haboon oo ruksada nafteeda ka joog joogsanaya hadday tahay tahay sidee ruksadii ay markaa u aqbalo taasna inuu soomo ame inuu afuro ayaaba u mudan lakiin wixii aan taa ahayna ruuxo aanay dhibi ka soo gaadhahayn iyada waa soom waa labaduba way u banaan tahay arrinta kale jirtaana waxa weeyaan ruuxa haddii uu rabadaan qaybo kamida iska nagaa oo uu soo soomay uu dhexdeedii uu safro safarkaa looma diidayo waa safri karaa waana dayn karaa culimo qaarkood oo taa laga soo naqliyeyna kolley waa aqwaal baciida un ama aqwaal shaadun baan lena o kol haddii marka hore uu taa ku bilaabay ha dhamayso sidaa leh waxaa kaloo iyaduna inoogu sugan oo xadiidkan inooguma sugan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ruuxu habeenkii soom buu ku talagalo uu niyeeyey maalintii waa soomana laakiin safarkiibuu ku jiraa safarkiibuu kuma jiraa inuu haddana iska afuri karo waayo rasuulku isagoo soomanaa ayuu gelin dambe weliba ayuu iska afuray gelin dambe afuray masala laakiin imanaysa oo waa masalo dee tan ka yar duwan halkan suuraddan xadiidka rasuulka waayo xadiidka rasuulka ayaamo ayuu soo soomana ayaamada safar uu soo ahaaba ee waxa weeyaan ruuxii waaba kan oo dee caawi jooga berri isleeyey ama wakti maali berri kamida safar sida inagoo kale gaaribuu raacayaa duhri ama gelin dambaa u baxaya waa maalintii soom oo kale weli waa naga yahay inuu bixiya in kalena war looma hayo xaaladiisu maxay noqona ma wuxuu odhanaya beritaan baxaya in imika niyadii baan iskaba sii daynaya meetaa uu soomaya horta dee soomkiisii waa iska bilaabanaya ina inuu nagaadaaba dhici karta inaanu safrin baaba dhici karta oo iyada maaha in waa kol hadduu safarkiisu dee waxaa yahay habeenkii aan u baxayno wax berri uun suurtagal in de aduu safarkii uu rajaynayo horta niyadii soomka dee uu iska soomaya soomkiina waa leeyahay laakiin mid baaba taala maalintaa uu soo soomay sidan imaka xaaladeenoo kale uu maalinta dhexdeedii baxayo kol hadduu baxo ama uu baxayo miyuu afuri karaa salaad oo kale waxaan filayaa dee kolley waan soo marray salaadii safarka rasuulkii ilaahay maalintii uu safrayey sida xajkiisii oo kale duhurkii uu madiine joogay salaada uu taam yeelay duhurkii dabadiina uu baxay haddaba uu baxaya markaa diyaar buu ahaa salaadii markaa gurigii kumuu qasrin gurigii kumuu qasrin iyadoo taamuu tukaday uu baxay markiiba casarkii dulxulayfo dee xoogaa intaasoo kilomitr saddex iyo toban kilomitr buu masjidka rasuulka ay dulxulayfa u jirtaa halkaasuu salaadii casar u gasho markaasuu gaabiyey macnuu waxa weeye ruuxu waan safray oo safar baan oo anigaa dhaqaaqaya salaadii halkii uguma gaabinayo horta ha dhaafo muxiidkii iyo dee intii guryihii magaaladiisu ayd haba dhaaf taasay ahayd soomkii ruuxu waa dhaqaaqaya gaadhigii buu imanka raacaya waaba kaa fuulay ma afuri karaa waktigaas mise ma afuri karo kolley in badan waa sida madhabka shaaficiye in badan waxay leeyihin waktigaa yoomkaa ma afurayo yoomkaas soomkiisa waa dhamaysanaya taas bay leeyihiin wy laakiin waxaa jirta anas ibnu malik oo kale iyo oo laynooga soo naqliyey inuu isagu markaa dee uu raaxiladiisa raacayo uu iskaba afuri jiray taas waxay leeyihin in badan maalinta nafteeda waa maalintu man ka hadlaya maha socodkan rasuulkiia soo socday ee uu soomkii sii soomanaa waktigii safarkana uu bilaabaya ay tahay kol hadday tahay taas dee waxa weeyaan iyada uu dhamaysanaya maalintaasoo ay ka dhigantahay galabta haddaad baxayso dee horta afurka iska sug bal markan eegno say tari walow aan leenahay bacda salaf qowlkooda ah iyadiina waa afuri karaa markaa kol hadduu fuulayo markaas haddii dee aanu soomkiisii siiba wadanayn ay jirto bal taas waa masale kaloo meesha inaan ishaarnaba xaggan mamacsiya iyo mise maahay taasi waa de kolle waa masaa'il fiqiya axaadiidana aan inoogma wada sugnayn oo waxba aynaan taas imaka ihtimaam iyo cinaayo aan halkan dee waayo xadiidka wixii bal inoogu dhowaan baan kuma sharxaynin xadaثnي mحamed iبn musanى qaala xadaثana cabdاlwahaab yani bn kol haddii aan markaa waxoogaa laqbaynay ama intii aan yar sheegnay inta kale laqbun bay noqono waayo macnahaasi kama dheera axaadiista dambe inooguma inaysa meelmeel mooyaan kolkoodna waaban sii sharaxnay xadaثnي xadaثna cabdالwahaab yani bn cabdالmajid qaala xadaثana jacfar wa jacfar الصadiq can abihi mحamed bn cali y mحamed الbaqir عن jابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم خرج cاaم الفتح إلى مkة في رمضان فصاama waa soomay حatىa بلغa ilaa uu gaadhay كuراac الغميم meesha كuراac الغميم la yidhaaho uu gaadhay waxaan leenahayna waa meelo isku dhadhowaa ayay umuurahaasi ahaayeen sanaalkan dee shuraaxduba ay leeyihiinoo waxaanu halkan imaaم نawوي رaحimه الlahu taعaalى leeyahay waadin amaam waadin amaama cusfana bihamaniyati amyaal waa waadi ama meel dooxa cusfaan xagga madiine kaba sii xigto oo sideed mayl markaa ay uba dhaxayso kuraacuna asalkiisa hore wuxuu leeyahay waa jabalun aswadu mutaصilu bih waa buur madow oo waadigaa la xidhiidhsan baa kuraac la yidhaah waxaanu luqa ahaan soo naqlinayaa kuraac waxay yidhaahaan kulu anfin saala min jabalin aw xara ujeedadu haddii daraf buurtii kaba mid ahayd oo ka baxday buurta inteeda kale ay jirto kurac baa luqada laguma idlaaqa macnaha kulu anfi saala min jabal aw aw xara buu leeyaho waa daraf buurtii kaba midoo buurtii intii kale ka soo baxsani hadday jirto luqada carbeed kurac waa la yidhaha marka meeshaa khamiim la yidhaaho ee waadigaa kuraaciisi waa buurtii marka halkaa kuma taale lakiin waxaan leeyihin waa amaakin iskuma dhadhoweyn ilaa u halkaa soo gaadhay wuu soomanaa fasaama naasu dadkina way la soomeen uma dacaa biqadaxin min maay waa weel biyo ay ku jiraan sharaab ku jira inuu hore usoo maray xadiidka ibnu cabaase waa qadax ama weelkaas oo biyo ay ku jiraan buu yidhi ii keeno farafacahu sarow u qaaday xataa nadara annaasu ilayhi ilaahay dadku ay xaggii rasuulka ilaahayna waxbuu fuushaya ay dadku arkeen oy eegeen uma shariba uu cabay faqiila lahu bacda dalika intii uu rasuulka ilaahay afuray dabadeed ayaa waxaa lagu yidhi ina bacd annaasi dadka barhkood qad asaama waa soomay dadka qaar baa sooman faqaala wuxuu uhi ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaatu kuwaasi cusaad weeye kuwaasi cusaad weeye kol haddii aan idhi labada xaalaba way banaan tahayba maalinta dabadeedna saxaabadii rasuulku ay soomi jireen oo ay afuri jireen labada xaalaba sida xadiidka xamsatu bnu camrin inooguma dambaysana rasuulka ilaahay ku yidhi haddaad soomtana way fiican tahay haddaad iska daysana way fiican tahay labadiiba waxay tani ku xambaarantahay bay leeyihin ruuxii soomka dadka dhibaata iyo mashaqa ay kasoo gaadhayso kollay safarkoodna safar dhib badan buu aha muddana way soo socdeen oo safarkeenoo kala maahayn tadaruur waa jira ama se dee rasuulka ilaahay baa maslaxada jirta daraaddeed amar jaazima ayuu amrayo tibay dee taqaadan waayeen e waxaana riwaayaadka xadiidka kuba yimi ama dee baabkan marka la eego riwaayaadkiisii markii rasuulka ilaahay maka kusoo dhawaaday ayuu yihi waxaa ku waaberiisanaysaan cadowgiinii berrisaas oo iyagiiba dee dagaalbo inuu dhacaa suurtagala fadrigaa idinku xoog badan ee markaa afura oo taasoo kale amar bay ahayd iyagii la siiyo inay afuraanba bal adigu umuurahaas bay tahaye laakiin haddii waxa weeyaan uu waktigeenan ba ruuxu iska soomo isagoo safar yahay lama odhanayo waa caasi iyadoo loo dariishanayo ulaaika alcusaatu loo dariishanayo labada xaalo bay banaan tahay lakiin tadaruur marka uu jiro ayun bay arrintan imanaysaa ama de iyaga amar gaara iyo taas babeed وxadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna cabdالعaزيز yعni darawrdiy can jacfari bhada الإsnaadi wazada faqiila lah waxaa lagu yihi eg waa tane ina الnaasa dadkii qad shaqa calayhim الصiyaam soomkii uu dhibay rasuulka ilaahow wainamaa yanduruuna waxay eegayaan fima facalta adigu waxaad samayso dadkiina dhibaataa kasoo gaadhay soomkii waa dad socda safra fadacaa biqadaxi min maaءi bacda اcasri waag afartiibaaba dhow casr dabadeed baa rasuulka ilaahay yihi ii keenuu cabay uu soomkiisii jebiyey dadkiina dee uu yihi iska soo afura xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn musanى وبn bashaari جamيعا عan mحamed بn jacfari qaala abu bakri xadaثna gundar عan shucbata عan mحamed بn cabdالرaحman بn sacdi عan mحamed بn cmr بn الxasan عan jabir بn cabd الlahi radي الlahu canهuma qala anahu qaal kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm fii safarin fara'a rajula nin buu arkay qad ijtamaca الnaasu caleyh dadku ay ku urureen waqad dulila calayhi loo hareeyey nin baa dadkii isugu yimaadeen waa lagu soo ururay safarna waa la yahay way dadkiina waxbay u hareeyeen faqaala wuxu uhi maa lahu ninka maxaa u sugnaaday maxaa helay ninka qaalu waxay idhahan rajulun saaimun waa nin sooman oo dee soomkiiba waa kaas dhibaatadaasaa gaa ayuu gaadhsiiyeyba soomkii faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam laysa min albiri an tasumuu fi safar kol haddii xaaladu tan tahay waa xaalo khaasa sababtii baan haynaa markaa darar ka imanayo mashaqa ruuxii ugaba imanayso ina soomtaan biriga iyo daacada ka mid maaha laysa min albiri daacada ka mid maaha an tasumuu fi safr ujeedadu xadiidka inta siyaaqiisa laga gooyo guud ahaanba safarka lama soomi karo looma daliishanayo sabab buu lahaa oo darar ruuxa ugaba imanayo mashaqa ay ugu sugantahay kaas fii xaqihi daaca uma aha inuu afuro weeye xdثna عubayd للh بن mعاad qال xdثna abي qال xdثna شhuعبة عن محaمد بن عبدالرحمن qاaل سمعت محمد بن عمر بن الحسن يحdث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهma يقول رأى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رجuلا بمثله وxdثnاه أحمد بن عثمان النوفلي قال xdثna أبو داود qال xdثna شhuعبة بhdا الإسناaد نحو وزاد qال شhuعبة شhuعبة ayaa wuxuu yihi eg shucba markii horeba uu ku sugnaa oo mucaad ibnu mucaad baa kaba warinayey maanta abu da-uud dayaalisi sulaymaan ibnu da-uud baa xadiidkii ka warinaya isnaadkuna waa isnaadkii shucbo ka dambeeya waa kii oo kale xadiidkuna waa kii wax laba mida laakiin halkana ziyaada la socotay riwaayada abu da-uud dayaalisi oo muxuu yihi shucbaa yihi wa kaana yabluqnii waxa iga soo gaadhayey can yaxya bni abi kahiirin waa imaamkii macruufka ahaa ean hore usoo baranay أنه كان يزيد inuu زiyaadin jiray في hada الحadيiث وفي hada الإسناaد xadيiثkan iyo weliba isagoo snadkan leh أنه qاala inuu yihi rasuulkii ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلاaم عليه علaيكم برqصة اللahi الadي رqصa لكم ilaahay رqصadiisii qaata اladي manaa رqصa لكم mعنaa altina waa رqصada ilaahay idin رqseeye oo ah de waxa weeyaan un dee ruuxii sفر ahaa inuu de ama xanuunsanayay fi ciddat min ayaamin ukar ruqsadaa iska qaataya afuritaanka taas inuu ku ziyaadinayay halkan baan aniga isoo gaadhay macnu waa maxay shucba xadiidkii ziyaadadan kuma warin lafdigiisiina waa ta aan soo aragnay oo dee markii horeabuu inoo soo dhammaa xadiidka jaabir halku kaba bilaabmay yaxya ibnu abi kathiir oo xadiidkan isna wariyey baa wuxuu ka maqlay dad kale soo gaadhsiiyeen inuu intan oo ziyaado ah xadiidka uu ku warinayo isagu oo xadiidkii marfuuc ahayd laguma darayo marka wuxuu yihi falamaa sa'altuhu shucbaa leh waan la kulmay yaxya oo markaan weydiiyo yihi bal intaa kaba waran lam yaxfadhu ma xusuusnayn oo dad un baa iiga sheegaye intan muu xafidin xadiidka intaa hore mooyaane bal markaa isagii dee kol haddaan waasitadii kasoo gaadhsiisayna aynaan hayn bal waxaan leynahay xadiidka intiisa horan baan ku kaaftoomayna laakiin tani waa wax dee macruuf o axaadiid kaleba ku macruufa xadaثna hadaab bnu khaalidi qaala xadaثna hamaam bnu yaxya qaala xadaثna qataadata can abi nadrata can abi saciidin اlkhudriyi radi allahu canhu qaala anahu qaal gazawna maca rasuuli اlahi salى اllahu عalayh wasalam xadiidka adigu abu saciid waa yar dhe adigu duruq buu yeelanayaa xadiid kalena waa inoo dambeeyaa adigu me xadiidkiisa iyo dee duruq kaleu yeelana waayo dee dhaarta waktigina u gaadhay wallah subxana wa taعala alam subxaanaka lah